Farsamada gacanta ayaa ka mid ah xirfadaha ay ku shaqaystaan haween badan oo ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, kuwaasi oo ka maareeya nolosha qoyskooda.
xeladada kariskeeda waxaan ka bar dad oo karinayaan ka arki markaasaan inaan oo kariskeeda aan bar- aan bartay Faadumo Cali oo ka mid ah haweenka ku shaqaysta sameynta iyo iibinta ladada ayaa Radio Isnay ugu warbixisay waxyaabaha ku dhaliyay shaqadan iyo sida ay ugu maareyso nolosha qoyskeeda.
xeladada kariskeeda waxaan ka bar dad oo karinayaan ka arki markaasaan inaan oo kariskeeda aan bar- aan bartay marwa ii halaabeysa marna ii fiicnaaneysa sidaas ayaan noloshay inaan ku maareyso sidaas ayaa ugu talagalay marka een, ladada kariskeeda maasha allah si fiican ayaan hadda u bartay waxaan soo beegtay looska inta wadaag labada koombo looska waxaan ku kariyaa kiilo sokor eh kiilada sokorta waxaan kusoo gataa labaatan iyo afar kun een, dad oo iga tirsadaa jira marmar qaar waxaan oo sagaashan kun ama sideetan kun ugu tirinaa ay ka toban kun ay ka faa'iidayaan ladada mar, mararka qaar way halaabay marna way ku toosay marna way halaabay marbasi waaye marka ma- een, marka oo laga reebo laharo- sameyska ladada waxay noqonayaan mararka qaar oo nadiifka u noqonaysaa badan waa gartay een, lacagaha aad kusoo gado looska iyo weliba sokorta aad ka samayso sida aad ka dhawaajisay ladada markii aad xisaabto ama aad samayso ma tahay lacagaheedii mid buuxinaysa ama faa'iidooyin kaleenta aad ka helayso walaa marbasi waa mar waa halaabay mar faa'iideeda maasha allah boqol ku eh, markaan oo ladada oon sameeyo oon kariyo mar boqol kun ay noqonay marbasi waa marba sidii ku imaado laakiin een, khasaarada iyo faa'iida faa'iidadaa badan ladada karinaayo walaaha maasha allah des een, lacagta oon kasoo helaayo noloshee wax waa ku maareystaa maasha allah mararka qaar ladada dadka oon ugeey dadaa jirta oo dukaam oo ganacsata eh, aan ugeynaa mar sagaashan kuna ugu tirinaa marna sideetanoo ugu tirinaa ayaka mar tobanay ka faa'iidayaan marna toban iyo shanay ka faa'iidayaan boqolka xabaa ugu tirinaa ee, sa- ee, sa- ee, sideetanku ugu tirinaa mar ii kaa toban iyo shan ka faa'iidaayo marna een, toban kunay ka faa'iidayaan faa'iidada oo ii- oo ii ka helaayo halahaas wa walaahi mararka qaar mar way helaaway marna way kuu toosay marba si waa laakiin sida badan een, marka ay fiicnaanaysa een, sida sidaasaa ugu badan fiicnaashadeeda ugu badan marka ee, karinteeda inaa intaa ku guda jiro mar waa soo faniinay waa ku gubanaa marba si waaya adi waa soo faniinay ladada ilaa waxaan kariyaa laba sano aan ku shaqaystaa ilma ayaan caana aga raadsadaa haa maasha allah si, si, si fiicanaa lii iibsadaa dad ayaa jirto toban kun sideed kun sagaal kun qaadanayo aan u xiraa aan u geeyaa maasha allah si fiican ay ugu socotaa walaahi maasha allah ta- ee, maalin kasta waxaan sameeyaa toban koombo ilmo yar anan dhale ayaa ii joogaan aan caag ugu shubaan dhiiba wax waxna ganacsata iga wareegsado waxna anaa suuq u qaata kusoo wareejisto saasaa noloshey ku maareysta aniga ilmaheyga Inta badan haweenka degmada Jowhar ayaa ku howlan barashada xirfadaha kala duwan si ay u horumariyaan noloshooda.